madaxweynaha dawladda koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan sheekh aadan ayaa maanta xafiiskiisa wareegta kasoo baxday oo xilka loogu qadaya gudoomiyihii maxkamadda sare ee dawladda koonfur galbeed soomaaliya axmed cabdulaahi sheekh fanax guddiga garsoorka ee dawladda koonfur galbeed soomaaliya markay fadhiisteen ay arkeen dhibaatooyinka iyo waxyaabihii uu asiga laga tabanayay kadib waxay isla garteen in xilka laga qaado gudoomiyihii maxkamadda sare ee dawladda koonfur galbeed soomaaliya kadib waxay la tashteen ama ay u geeyeen waraaqadihii madaxweynaha dawladda koonfur galbeed soomaaliya kadibna warqad dikratabuu kasoo saaray oo cadaynaysa in xilkii laga qaaday gudoomiye sheekh fanax